bismi illah alxamdu lilah hanaau lilah uma salaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi sala allahu alayhi wasalam rabbi calimnaa minhu maa jahilnaa wadakirnaa minhu maa nasiinaa darsigeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda toban iyo sagaalaad min suurati ibraahim qaala tacaala alam tara ana allaha khalaqa asamaawaati waalarda bilxaq in yasha yudhibkum wayaأti bikhalqin jadiid qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi alam tara ma waadan arag ayuha lmukhaadab qof kastoo u suubada in lala hadlow alam tara ma waadan ogey anna allaaha ilaahay khalaqa inuu abuuray assamaawaati samaawaadka iyo waalarda ardooyinka ilaahay inuu abuuray subxaanahu wa tacaala adigoo fiiriyo qalbigaada ka faker basiiradaada ku fiiri allaha weynoo waaxidkaa abuurka iyo haysiinta isagaa la keliyoobay cirarkan waaweyn iyo dhulalkan balballaaran isagaa abuuray bilxaqi alam tara anna allaha khalaqa samaawaati waalarda bilxaq isagaa iska leh cid kale oo dhahaysa annaga abuurnay ma leh ilaahay cabadu ma abuurin arrin weyn buu u abuuray alam tara ana allaha khalaqa asamaawaati waalarda bilxaq in yasha ilaahay hadduu doono yudhibkum way intagsiinayaan idin tagsiiyeen wayaati la yimaadeen wuxuu la imaanayaa bikhalqin khalqi iyo makhluuq jadiid ee cusub ilaahay wuxuu awoodaa inuu idin dhammeeyo sow u awoodaybay inuu idin ahaysiiyo oo idin nooleeyo oo idin sow idiin ahaysiiyo idiin nooleeyey baa laydiin baabi'in karaa gaaladoo dhan inta la baabi'iyo wada dhintaan baa ilaahay wuxuu abuuri karaa qoom kale oo iyaga ka fiican oo ilaahay ka adeecid badan in yasha ilaahay hadduu doono yudhibkum waa idin tagsiinayaa wey wayaati wuxuu la imaanayaa wayaati la yimaadeen bikhalqin jadiid wamaa daalika kaasina mausan ahaanin cala allaahi ilaahay bicasiizin kaasi ma usan ahaanin cala allaahi ilaahay dushiis bicasiizin mid culus bisacbin mid culus yaa ama aan macquul ahayn ma aha mutacadir ma aha ilaahay waxba kuma cuslaadaan waxba kuma adkaadaan qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi wabarazuu way daahireen khalaa'iqdii lilaahi ilaahay bay usoo usoo usoo daahireen jamiican xaalayihiin barazuu waa maxay soo daahiridaan kharajuu min qubuurihim qabriyadoodii bay ka soo baxeen meel kasta waxaa dhul iskaga soconayo dee qubuuro afkaa ka haya meerkas meel kastoo cidi ku aasnayd qofkii ku aasnaabaa ka soo boodaya wa barazuu lilaah barazuu afcaashaan noo soo socotoo dhan maadi baa laga cabirayaa waaba u soo bambaxeen wey wa barazuu lilah welina lama gaarin hadda way dambaysaa qiyaamadii iyo markii qabriyada laga soo bixi lahaa waa litaxaquqi wuquucihi inuu dhacayaa iska xaqiiqa ah wabarazuu waxay u soo daahireen lilaahi ilaahay subxaanahu wa tacaala wabarazuu macnuhu istiqbaalba ha ahaadee wax kastoo ilaahay warramaa waa run waa xaq marka iyadoo dhacday oo kale ka dhiganta ay soo bambaxeen oo qubuurihii ka soo baxeen xisaab bay usoo istaagayaan ilaahay ka qarsoomi maya lafdulmaadi baa laga cabira wabarazuu lilaah jamiican xaalih waxay ka dhigan tahay xagga marka la tago wanaadaa asxaabuuljannati asxaaba naari wanaadaa saasoo kale wey waxaa dhawaaqay way dhawaaqi doonaan waxay u yeereen asxaabuuljanna asxaaba naar hadda halkan fiiris tabtii qiyaamada u dhici lahayd baa laga warramaya gaaladii marka ilaahay soo hor istaagaan gaaladu waa laba nooce kuwa waa madaxda kuwana waa shacabkii masaakiinta ahaayoo ay maamulayeen oo u sacbinayey siday wax u dhici lahaayeen waa tana halkaa markay yimaadaan faqaala ducafaau kuwii ducafada ah waxay yidhaahdeen kuwii ducafada aha ducafada maxaa looga jeedaa kuwii taagta yara taageeradu ma aha wax awoodi yaroo aan muruq iyo awood lahayn loogama jeedo kuwa waxa weye maskaxda xaggeeda ka taag yaraa oo ilaahay waxdaaniyadiisa garan waayey oo la duufsaday weeyaan hadday doonaan kuwa ugu xoog badanba ha noqdeen faqaala ducafaau kuwii ducafadaha waxay yidhaahdeen liladiina kuwii waxay u yidhaahdeen istakbaruu isi soo kibriyeen caamadii iyo shacabkiibaa madaxdii waxay ku dhaheen hoggaankoodiiba waxay ku dhahayaan innaa hanagu kunnaa waxaan ahaan jirnay lakum idinka kuwiinaan madaxda ahaayo tabacan taabiciin baan idiin ahaan jirnay wixii aan amadhaan baanu samayn jirnay gaalada joogtaba ka soo qaad kuwii ka horreeyey ku dar gaala dambe hadday timaaddo ku dar saasay dhahayaan innaa kunnaa lakum tabacan fa hal antum ma tihiin muqnuuna kuwa deeqaya cannaa xaggayaga min cadaabillaahi ilaahay cadaabkiisa min shay-in shayna war wax yar oo cadaabka ilaahay ka mid ah maanta ma naga qaadi kadhaa oo wax ma nooga tari kadhaa intaa idinkaanu idin difaaci jirna oo miciinna ahayn oo idin taageeri jirnae maanta wax yar oo cadaabka ilaahay ka mid a shay oo min cadaabillaahi maanta ma naga deeqi kadha qaaluu kuwii gaalada madaxda ahaa waxay dhahayaan iyagoo cudurdaaranaya low hadaana allaahu ilaahay haddow hanagabana hanuunin lahaa la hadaynaakum idinkaan idin hanuunin lahayn la hadaynaakum idinkan waa idin hanuunin lahay annagaa dhunsanayne haddii annaga ilaahayna hanuunin lahaa iimaan iyo khayr aanu qaadan lahayn annana isagaan idinku hanuunin lahayn laakiin annaguna waa dhunsanayn idinkana waa idin dhumin maanta catow wax tari mayo argagaxna wax tari maayo waxna idiinma qaban karno qaaluu low hadaana allaahu la hadaynaakum way sii wateen waxay dhaheen sawaaun isku mid wey calaynaa dusheen kulligoodba calaynaa ah ajazicnaa argagaxnaynaa ama sabarnaa ama sabirnaynaa haddaan sabirno iyo haddaan catownoo qaylinna sawaaun calaynaa wey waxa weeyaan midna wax inoo tarimiye wey haddaan sabirnoo ilkaha isku adkaysanno cadaabta ku sabirno iyo haddii aan qaylinno sawaaun calaynaa ajazicnaa am sabarna waxaa la yidhi ahlu naarku intay isku yimaadaano soo ururaan bay isla hadlayaan markaasaa waxay dhahayaan waryaada ahlu jannuhuba jannada waxay ku heleen ilaahay bay isku bihinbihiyeen waa u ooyeen innaguna fatacaalow nabki kaalaya aan oyoyne ilaahay aan isku bihinbihinne markaasay samaynaya wixii baa waxu tari waaye kaasay leeyihiin haddaba aan sabirno aan u adkaysanno markaasaa sabirkiina wax tari waayaya kaasay dhahayaan sawaaun calaynaa mid isku midoo jinjina weeyaan ajazicnaa am sabarna muddo badan baysa ahaanayaan waxaa tilmaamayaa muqaatil shan boqoloo sanooo kale bay waxay argagax wadayaan shan boqoloo sanooo kalena sabir bay wadayaan fii yowmin kaana miqdaaruhu alfa sana sawaaun calaynaa ajazicnaa ama samarnaa maallanaa nooma ahanin bay leeyihiin min maxiis ya meel mahar meel loo cararo iyo malja la galo nooma ahanin kuwii madaxda ahaana sidaasi dhihi maxaa soo haray marka kuwa madaxda ah iyo kuwa shacabkaa labadaba yaa dhumiyey odaygii weynaa oo shaydaanka ahaabaa dhumiyey halkaa qiyaamada markii la tagu istaagaya isaguna khudbad dheer buu soo jeedinaya aayaddan u fiirsada marka khudbo aada u dheer baa shaydaankii weynaa soo jeedinaya siday wax u dhici lahaayeenba hadda rabbi inoo sheegaya waqaala shaydaanu shaydaankii wuxuu yidhi lamaa qudiya alamru amarkii markii la xukumay khudbadan dabada go-an buu ku khudbaynaya ku wuxuu ka dhex khudbaynayaa dad wada ahlu naar ah oo jahannamo ku dhex jira ayuu u khudbaynaya ahlu janna jannay galeen ahlu naarna naar bay galeen isagoo ahlu naar ahlu naarkii ka dhex khudbaynaya wuxuu leeyahi ina allaha ilaahay wacadakum wuxuu idin yaboohay wacda alxaqi yaboo xaq ah buu ilaahay idin yabooha qofkii adeecaa inuu hawaabinayo kii caasiyana inuu ciqaabayo yaboohiibaa horta uu idiin oofiyo ciqaabkiibaa haysaan weeye wa wacadtukum aniguna waa idin yaboohay buu dhahayaa oo waxaan idin idhi war isi soor saar iyo bacfi ma jiro hawaab iyo ajar ma jiro ciqaab ma jiro waxba dhibi ma jidho markaasaad fa akhlaftukum hadda waa idinka baxay waa idinku guub yeela wixii aan idiin sheegay waxba kama jiraan bay noqotayoo wixii waa jiraan waka hadda a cadaabantiin haddaba anigu markaan idiin yeerayey oo aan hadalkaa idiin sheegayey wamaa kaana ma ahaanin liya aniga calaykum dusheenna min suldaanin wax awooda anugu wax awoodo aan idinku soo khasbay ma jidho ilaa an dacowtukum inaan idiin yeeray mooyaane oo fastajabtum lii ay ajiibteen waa i yeesheen waa idiin yeeray waa idin waswaasiyey waswaaskii waa y raacdeen laakiin aniga wax awooda maa kaana liya calaykum min suldaani wax awooda oo aan idinku dul lahaa ma jirin qof la leeyahay shaydaan buu xirxiran yaho xabiskaan gashaday mayaa jira ama halkaana ugu xirxiran yahay xirxir macnawiya waa meeshiisa waxa weeyaan wuu waswaasinayaa qalbiguu ka degayaa khayrkuu ka fogeynaya maanaa idin soo xirxiray halkaasuu leeyahay maxaa ii soo raacdeen ma cidaan khasbay baa jidha waan idin yeeray keliya fastajabtum lii yeeridaydii waa aqbasheen falaa taluumuunii aniga maanta hay dagaalinina oy hayhaydaartaynina waluumuu anfusakum naftiinna dagaala idinku iscanaanta ma ana anigu maahi bimusrikikum min idin gargaari kara oo idin kaalmayn kara wamaa antum idinna ma tihidin bimusrikiya kuwa ii gargaari kara oo kaalmo ii fidin kara innii anigu buu dhahayaa shaydaanku kafartu waa ka gaaloobay bimaaki ashraktumuuni aa igu sharig yeesheen min qablo horay sharig yeeliddii aada ilaahay ay barbar dhigteen maanta waa waa waa ka gaaloobay diiday waay waa ka kufriyey innii kafartu bima ashraktumuuni min qabl maca allaahi fi daaca wixii aad sidaas samayseen oo ilaahay maciisa soo yeesheen oo igu soo sharig yeesheen maca allaahi fi daaca waa ka gaaloob innii kafartu buu leey bimaa ashraktum taa waa diiday marka sideedaba aamantu billahi baa la yidhahda dad baa markay meelaha hadal hadlaano si u xanaaqaan bay dhahan waxa weye kafartu iyo waxaas iyo kafartu billaahi iyo kuwa dad noocaasa kutubtuna way ka hadlayaan khatar weeyaan afkaana lama rabo in la baraba iyagu waxay is leeyihiin hadal ku adkeeya laakiin waa arrin khatara wey halayska jiro ina aalimiina kuwa aalimiinta shaydaankii baa hadlayaa le kuwa aalimiinta waa isaga iyo kuwa u khudbaynaye lahum waxa u ahaaday buu lahaya cadaabun aliimun cadaab xanuun badan ayay leeyihi ama waxaa la yidhi maya ilaahay baa wuxuu yidhi ina aalimiina kuwa aalimiinta qowlu rabbi اlcaalamiin lahum iyaga waxaa u ahaaday cadaabun cadaabkaasu aliimun xanuun badan sidaas baa dhacays tabtaa qur-aanku u warramay buu u hadli doonaa xarfan bixarfin halkaasu ka dhex khudbaynaya mimbar naara khalqigaas dhexdood wa udkhila waa la geliyey alladiina kuwii aamanuu rumeeyey oo wa camiluu camal falay asaalixaad kuwii xuma haddii laga sheekay kuwii udkhila waa la geliyey hadde waaba dadka mu'miniinta ayaa ahlukhayrka weli jannadii waa u dambaysaaye waa sidii hadda laguu soo sheegay weeye inay xaqiiqoobaysaa dhab ah waudkhila waxaa la geliyay aladiina kuwii aamanuu rumeeyey wa camiluu camal falay asaalixaat acmaasha wan wanaagsan jannaatin jannooyin baa la geliyey jannooyin jannaadkaasoo tajrii ay dareerayso min taxtihaa hoosteeda taxta ashyaariha wa qusuuriha taxta qusuuriha waxaa dareeraya alanhaaru webiyaal webiyaashii afarta ah oo macaanaa kuwa caanaha kuwa malaba kuwa biyo saafiya kuwa malab saafiya kuwa khamre macaana kuwii baa meesha soconaya khaalidiina xaalay ku waarayaan fiiha xaala muqadara wayba qadaranayaan inay ku waarayaan khaalidiina fiiha xaaliya kuwa ku waaraya biidni rabbihim baana lagu geliyey wa udkhilada ku xig jaaray majuurkan wa udkhila aladiina kuwii waa la geliyey aamanuu jannaa la geliyey biidni rabbihim baana lagu geliyey rabbigood haddee iyaga rabbigood iyagii baa loo tiirinaya oo loo idaafaynaya rabbigoodii idankiisa arrinkan waxaa loo keena ahlu naar haddii laga sheekeeyey ahlu jannana la sheegay addoonku inuu weligii ku sugnaado bayna alraqbati waalrahba jarin iyo rahbo oo cabsi ah bayna alkhowf waalrajaa yaa khowf iyo rajo dhexdood inuusan isdhigan halkaasay ku nagaanaya taxiyatuhum kuwa iyagaa salaantood fiihaa jannada dhexdeeda salaam weeyaan salaamun salaanta ay ismarxabaynayaan oo isi salaamayaan jannada dhexdeeda waa salaamun oo yaa salaamaya malaa'igtu horta waa salaamaysa malaa'igtu waa salaamaysa iyagu waa isi salaamaya xag rabbi salaam baa uga imaanaysa taxiyatuhum fiiha salaamun wey salaamun salaamun salaamun dee nabadaasa iska socota iyo ammaanka iyo nabadgelyadaas qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi alam tara kayfa daraba allahu maala kalimatan dayibatan ka shajaratin dayibatin dayiba walu fiirso tusaale kalaa la qaadanaya mael baa ilaahay bixinaya iimaanka tusaalaa loo samaynaya iyo mael gaalnimadana mael baa loo samaynaya iimaanka waxaa lagu maelayaa geed wanaagsan kufrigana iyo ishraaggana geed xun ilaahay wuxuu yidhi alam tara ma waadan arag oo aadan ogeyn kayfa sida daraballaahu ilaahay u yeelo u qadaray maalan maal kelimatan kelimad daraballaahu maalan kelimatan daraballaahu ilaahay soo u yeelay kelimatan maalan ilahay soo uga dhigay tusaale maalan ilaahay soo tusaale uga dhigay kelimatan kelimad kelimadaasoo dayibatan wanaagsan kelimad wanaagsan ka shajaratin geed oo kale geedaasoo dayibatin wanaagsan sida loogu matelay waxaa la yidhi kelimatan dayibatan kelimadda wanaagsan ibnu cabaas wuxuu yidhi waa laa ilaaha ila allah geedda wanaagsanna waxa tusaalaha kelimatan dayibatan lagu leeyahay waa towxiidka geedda wanaagsan oo laguu sheegayana wuxuu yidhi waa mu'minka mu'minkaa kelimaddaa wanaagsan ku dhawaaqaya alam tara kayfa daraba allahu maalan kalimatan dayibatan soo ilaah uga dhigay ka shajaratin dayib ugu matelay geed timireed baa lagu matelay baa lii geed timireedku waa geed nafac badan oo iyadii nebigu saxaabada ka dhex yidhi calayhi salaatu wasalaam yaa garanaya geed barakadiisu dee barakada muuminka oo kale ay tahay oo khayr badan wanaag badan oo rag waaweynaa ay in badan garan waayeen oo cabdullaahi bin cumar gartay laakiin rag waaweyn oo culimmadii saxaabada meesha joogay waa ugu da'yaraa oo ka xishooday oo markii nebigu dambe nebigu yidhi hiya naklat waa geed timireedka oo markaa cabdullaahi bin cumar hadhow aabihii ku yidhi aabbo anigu waa garanayey inay geeddaa ta waxaan damca inaan dhaho waa geeddaas waxshood se maxaa usheeg u sheegi weyd waxaa noogu sugnaan lahayd maanta haddaa sheegi lahayd ammaanta u wanaagsan macnaha inaad maanta sheegto aad baan ugu farxi lahayn marka geedkaas oo kale geedkaas waa kana ka shajaratin dayibatin taasoo asluhaa asalkeedu haabitun sugan yahay oo dhulka ku mudan yahay wa farcuhaa farceeda iyo laamaheeduna fi samaa xagga kore iyo cirka uu ahaaday laamaheedu kor taagan yihiin geeddaasoo tu'tii bixinaysa ukuulahaabay bixinaysaa tu'tii la imaanaysa tucdii bixinaysa ukuulahaabay bixinaysaa waxeeda la cunayo iyo midhaheeda kulla xiinin wakhti kasta biidni rabbiha kulla xiinin daqiiqad kasta maaha lix bilood baa ugu yar kulla xiinin wakti kasta bay miro keenaysaa biidni rabbiha rabbigeed idankiisa waa geed wanaagsan oo cajiib ah ilaahay baa miray keenaysa ka beeraya subxaana wa tacaala geedkaasoo kale wey waxaa geedkaa la mida kelimadda wanaagsan oo qofka muuminkaa qalbigiisa ku jidha oo kelimatu tawxiid laa ilaaha ila allahu ah maxaa yeelay waa camal wanaagsan soo maaha camalkaa wanaagsan xaggee u korayaa samada sida geedkan baarkiisu iyo laamihiisu xagga cirka u jiraan barakada camalka wanaagsan iyo khayrkiisana qofka mu'minkaa waqti kasta waa helaya marka geedkaani saddex arrimood buu leeyahay xididda geedtimireedku xoog badan oo dhulka gala waa leeyahay jirid weyn iyo sal weyn oo muuqdo sida ustuwaanadaan oo kale saa u muuqdana waa leeyihi laama dhaadheer oo cirka ku tolanna xaggaa kore u baxayna waa leeyihi waa aragtay meelaha geetimireed ka baxaan magaalada madiinatulmunawara aad hadda magaalada geetimireedka wey meelahan kale mid midka lagu beerana oo si fiican u weynaadana waa iska sidaas geetimireedku qofka muuminkaa saddexdaas haddii geedkaasi leeyahay saddex arrimoodoo cajiibi qofka muuminkaa leeyahay ficil wanaagsan iyo qowl wanaagsan iyo caqiido wanaagsan oo qalbiga ku jira isaguna saddexdaasuu leeyahay saasaa saddexdaas saddexa loogu shabahaya tuutii u kulahaa bay bixinaysaa oo laga helayaa ay la imaanaysaa waxeeda midhaheeda la cunayo wey kulla xiinin biidni rabbiha wayadrib allaahu ilaahay wuxuu yeelayaa alamhaala tusaalayaal iyo maul ayuu linaasi dadka u yeelayaa lacallahum waxay mudan yihiin yatadakaruun inay waansamaan oo cibro qaataan oo rumeeyaan wa maalu kelimatin kelimad maalkeed kelimadaasoo khabiiatin xunna waa kelimatu kufriga ka shajaratin geedoo kale weeyo khabiiatin xun geedka xandalada la yidhaha xandal alkhabiid qarfoon dabeeraadka geedahaas maaragtay aan fiicnayn geedkaasoo kale wey taasoo ujtufat la gooyey min fowqi lardi ardada dusheeda waa geed inuu geed ku dhex baxo ama dhulka saa iskugu ballaariya maahee sal iyo xidid meel gelaya iyo laan kor aadaysa midna male ka shajaratin khabiia wey uj ka shajaratin khabiiatin ijtufat min fowqi lard taasaa la iskugu qabanaya dhulka dushiis ayaa laga soo gooyey sida nagaarka saa loo soo rujiyo kale maa lahaa geedda uma ahanin min qaraarin wax sugnaansho ah kelimatulkufriguna waa sidaas sugnaansho ma leh farac ma leh barako ma leh waxa gaalku sidaa weeyaan wax kor u aadaya ma leh camalkiisa la aqbali mayo qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi yuhabitu allaahu ilaahay waa suga waa sugayaa wey aladiina kuwa aamanuu rumeeyey bilqowli qowlkiibuu ku sugayaa ahaabiti sugnaa filxayaati nolosha addunyaa dhow kuwa iimaan kale ilaahay wuxuu ku sugaa qowlka haabitka ah filxayaati dunyaa kelimatu tawxiidka laa ilaaha ila allah baa lagu sugayaa ka iliilan mayaan iimaan aan liiqliiqad lahayn weecweec lahayn ya oo hadba qofku meel aan laga tuurayn caqiido suganoo saxiixa oo maaragtay gaamudhay oo go-an oo jaazim ah baa ilahay qalbiga u dhigaya yuhabbit اllahu aladiina aamanuu bilqowli haabiti fi lxayaati dunya iyo wa fi laakhirati iyo aakhiro dhexdeedaba aakhiro waa goorma markii qofka qabriga la dhigo laba malag u yimaadaan labadaa malag ay su-aalo weydiinayaan oo ay dhahaan buu su-aalihii ka jawaabaya markaasuu tawxiidku ku dhawaaqaya laa ilaaha ila اllah wuxuu qirayaa ilahay maa ilaa kalisa jira nebi maxamed rasuulkiisa inuu yahay yuhabbit اllahu aladiina aamanuu bilqowli haabiti fi lxayaati ilaa abwaa rabbigaa iyo rabbigaa waa kuma diintaadu waa tee taasi weydiinaya rasuulkaadu kee aha saddexdaa xadiid ku soo aroor marka qabrigu ma adduunyadu raacsan yahay ma fi lxayaati dunyaaba mise aakhirau raacsan yahayoo halkaanu ka bilaabanaya ah aakhira halka ka bilaabanaysa aakhira halkaas ka bilaabanaysa qabrigu halkaa markau galo qofkaas aakhiradiisi buu u bilaabatay iyo wixii ka dambeeyey fi lxayaati dunyaana waa inta adduunka u joogay wa fi laakhira labadiiba ilaahay waa ku sugaya malaa'igta intuu argagaxo waxba sheegi kari waaye may wuu sheegaya adduunkana waa kan ahlu tawxiid weeye ilaahay hayna ku sugo qowlka haabitka ah fi lxayaati dunyaa wa fi laakhira wayudilu اllahu ilaahayna waa dhumiya waa dhuminaya wey alaalimiina kuwa aalimiinta adduunyada tawxiidka ku dhawaaqmaya aakhirana qabriga markay galaan waxa weeyaan malaa'igta ay su-aasha weydiiyaan haa haa bay dhahayaan laa adri xadiidkii bukhaariga ah garan mayna bay dhahayaan wayafcalu llaahu ilaahayna wuxuu falaa oo falayaa maa yashaau wax allaale wuxuu doono oo ah muuminka ilaahay inuu hanuuniyo gaalkana in la dhumiyo laa yus'alu camaa yafcal wahum yus'aluun wixii ilaahay sameeyana subxaanahu wa tacaala isaga lama weydiiyo laakiin iyaga khalaa'iqda ayaa su-aasha u taallaa darsigeennu intaas ku egyahay wallahu subxaanahu wa tacala aclam bisawaab